mooshinkan dadka soo diyaariyey oo keenay yaan ka mid ahay aniga mooshinkan la keenana baarlamaanka waa waxyaabaha shaqooyinkiisa ay kamid tahay marka arrin aada u arag inay ku habboon tahay in laga hadlo ama khalad toosiyo ama cusub la abuuro in mooshin la keeno waa nidaamka baarlamaaniga ah oo mudanayaasha baarlamaanka ay ku shaqeeyaan ay ku hal abuuraan weerarto baarlamaanka taa haddaan mooshinka ku dhaafo mooshinka anaga aan keenay wuxuu ku salaysan yahay magaalada kismaayo waxaa dhawaan looga dhawaaqay baarlamaan uu yeelanayo maamulka kumeel gaarka ee jubba arrinta objection ma laha in wax la dhiso diido ma aha ma laha oo dadkeena muddo dheer bay dagaal kusoo jireen dhibaato kusoo jireen dhax kusoo jireen wixii xun oo dhan waana soo mareen marka in dadka la dejiyo nidaam loo sameeyo ammaankooda iyo maxaan ku dhaha ay helaan si ay noloshooda dib uga abuuraan wax loo baahan yahay waay hase yeeshee waxaa la sameynayaa haddii ay noqdaan wax dadka dib ugu celinaayo meeshii laga soo guuray kow iyo sagaashan laba iyo sagaashan saddex sagaashan afar iyo sagaashan meeshaan joognay hadday dadka dib hadda ugu celinayaan waxay mudan tahay in laga hadlo ummadda laga dabto la saxo wixii ka khaldan oo waxa la sameynaya ay noqdaan wax ummadda hor tallaabo hor ay uqaadaysa inay noqdaan laakiin dib loogu celinin dhibaato saas darteed dhismaha baarlamanka ama golaha shaqadejinta maamulka kumeelgaarka ee jubba dadka degan baa nahay annaga u dhashay ku dhashay yaa nahay waxaana soo gaartay cabasho cadaalad darro ah oo nooga timid dadka aan baarlamaanka ku matalle ee deegaankaas oo ay ka cabanayaan baarlamaanka meesha laga dhisay inaan loo sineen cadaalad inaanaysan ku saleysneen in maxaan ku idhahdaa dadkii deegaanka oo in lagala tashada dhismaha baarlamaanka xaqoodaha aan kala tashanin odayaal ayaan ka qaybgelin siyaasiyiin ka qaybgelin waxgarad ka qaybgelin oo formulaha ama qaabka wax lagu dhisay uu yahay mid koox gaaban ay isku bahaysatay oo iyaga oo sida ay doonaan ay ka sameeyeen iyagoo aan dastuur eegin iyagoon sharci eegin iyagoon eegin heshiiskii lagu dhisay maamulka kumeelgaalka jubba ee adisababa lagu lagu galay dawladda iyo iyo madaxda jubba ay ku galeen adisababa labaiyo toddoba iyo labaatankii bishii agost laba kun saddex iyo toban ay ku galeen iyadoo midna la eegin rabitaanka shacbiga aan la eegin waxa qabsoomi kara hadda maxayin aan la dhigin inay kooxun iska jeclaysatay ay tiri baarlamaanaan dhisaynaa iyagoo aan lala tashanin waxa iyaga ay rabaan ay sameeyeen cabashadaasna soo gaartay darteeda iyo rag xildhibaano halkan aan ka dirnay oo iyaga tagay oo meesha soo arkay warbixintii ay ka keeneen markaan aragnay meesha inay dhibaata kasoo socotaan mooshinka ka keenay mooshinkana arrintaasu ku salaysan yahay
waa gartay xildhibaan haddaan ku weydiiyo maadaama hadda aad tilmaamaysaan inuu khalad jiro meelaha qaarna ay tabanayaan cadaalad darro ee lagu dhisay baarlamaanka iyo xubnihii ay mudnaayeen oo aysan helin iyo ujeedo shaksiyaad gaara leeyihiin oo la suurageliyey ma suuragal ma tahay in waddo kale aad heshaan oo lagu qanciyo beelahaas iyadoo aan hawshii la qabtay oo dhan waxba kama jiraan la odhan
walaal soomaalida waxay ku mahmaada hal xaaraan ilig xalaale ma dhasho wuxuu haddii marka hore aasaaskooda uu khaldan yahay wax wanaagsan kama soo baxayaan waxaan u naqaanaa gobolkaas ama gobolladaas hadda jubba la isku yidhaahdo gobollo soomaali oo dhan ay degan tahay haddii aniga adiga aan shirkad ku nahay boqol dollar ama boqol shilin aan idhaahdo anaan soomaaliyeeyo haddaan shirkad ku nahay boqolkaas shilin marka la tasarufaayo intii wax ku leheeda isugu imaanaysaa waa la isweydiiyaa waxaa la yidhaahdaa war boqolkaa maxaan ka yeelnaa dhulka jubba soomaalida degan dhammaantood muwaadiniin gobolkaas u dhashay waaye waxay xaq u leeyihiin inay talidiisa ka qayb galaan maadaama wuxu ay yihiin waxaan lagala tashan dadka deegaanka xaqa ulahaa lagala tashan sixitaankooda wuxuu noqonayaa in dib loogu noqdo hadda la fadhiisto la yidhaha see wax u qaybsanaa see wax u dhisanaa maxaana anfacaya maxaa dhibaato aan noo keenayn anaa wax ku dhisaaya adigana markhaati iiga noqdo wixii ani aan soo saarado markhaati ka ah igu raaco igu ogolow anaana kugu xukumaya macnaha dawladnimadu sidaa maaha dawladda waa wax shirka lagu yahay la wada leeyahay tala ummadda ka dhexaysay ku timaadaa waad ogtihiin waad joogteen muqdisho baarlamaanka federaalka sida lagu dhisay waad ogtihiin qaabka dadka laysugu keenay waa taqaanin kuwa kaleo gobolada hadda iyagu maamulkooda xoogeystay ka dhisin sida loo dhiso waad aragteen hadda mid baa ka socda gobolada dhex qaabka loo dhisayo waad ujeedaan dawladdiibaad tegaysa wasiiradiibaad socda xildhibaanadiibaad socda prime ministerkiibaad tegay madaxweynihiibaad tegay dawladdiiba wax ka dhisaysa meesha kismaayo ay wax ka dhisaayeen saddex nin oo iigaad ka socota oo dawladda soomaaliyeed ayan dadba ka joogin marka arrintaasu hor iyo gadaal midna sax maaha sixitaankeedana wuxuu ku imaanayaa dadka iskale dhulka oo deganoo xuquuqdiisa leh inay ka taliyaan dawladdan ay barnaamijka hogaamiso oo daacad wax loo dham loo dhiso cadaalad maxaa kale lagu saleeyo shuruucda dalkana aan lagu xadgudbin heshiiskii lagu dhisay jubba naftiisa aan lagu xadgudbin sidaasay ku imaanaysaa cadaalad iyo in wax wanaagsan oo nidaam leh la dhiso saasay ku imaan kartaa laakiin morooqsi iyo adaa wax samaynaya adiga indhaha iga fiirsa ama maba imaan kartidba meesha wax ma ku dhismaayaan laakiin taaswataamoshinka ka keenay anaga wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa tegey oo furay shirkii baarlamaanka isaga ayaa caleemasaarkii eh, bogaadiyey taa miyaanay muujinayn in dawladda kaalinteedii ay muuqato ay raalli ka tahay wixii ka dhacay kismaayo wasiirku waa bini aadam anigoo kale ah wax khaldan baa la saxnaan kara wasiirka aniga ma dhahayo eh, waxba ma kala ogee nin aan wax garanaynin waayo ma dhahay laakiin aragtida annaga dadka mooshinka keenay aan halkaas ka qabno waxaa weeye inay wax khaldan meesha ka samaysmeen waxa khaldana waxay u baahan yihin sixitaan saliya baar ah wasiirku aragtidiisa waaye haddii ay la fiicnaatay siday wax u socdaan waxaa weeye annagaa degaanka oo dadka meesha deganaaha wasiirka gobollo kaleu degan yahay inkastoo uu wasiir yahay dhaqankeeda iyo sida loo degan yahay iyo degmooyinkeeda iyo goboladeeda annagaa naqaano degan ma aha sidii saxa ahayd sida wax loo dhisay mana u dhowo xataa saxnimada wasiirkuna guddiga amniga iyo arrimaha gudaha shirki ay la yeesheen isagaa afkiisa ka sheegay oo yidhi waxa meesha ka soo baxay waa khaldan yihin lama khasbayno annaga kama keenin afkiisa way khaldan yihin saxma uu yidhi madaxweynaha wareysi loogu tagay wuxuu yihi sax maaha wax meesha kasoo baxay waa khaldan yihin beesha caalamka ee wax ka dhisaysa annagaa hor fadhiisano ugu tagnay xalale sax ma ayaado waxa meesha kasoo baxay waa khaldan yihin cidda hadda dhahaysa waa sax ma dadkaas oo dhan bay ka aragti fiican tahay iyada ma keligeeda wax taqaan waa tahay haddaan ku weydiiyo xildhibaane ee urur goboleedka igaad xubno matalaya ayaa joogay intii la dhisayay baarlamaanka jubba ee caleemasaarkiina way joogeen waxaana odayaasha qaarkood aanu la hadalnay beelaha ay leeyihiin igaad ayaa lafteeda arrintan wax ka wada oo beelaha qaarkood ee markii ay dacwadooda iyo caqabada ay tirsanayaan ka hadleen igaad baa afka qabatay arrintaa marka dhaliisha socotaa igaad wax ma ku leedahay bay kula tahay
waxaan kuu sheegayaa haddaad dhegaysanaysay wararka laga qaaday shirkii baarlamaanka shalay socday laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dhexe ayaa kismaayo tegay markii la dhisayay baarlamaanka jubba waxay waxay u tageen ninka ka madaxda ee hadda maamulkaas hogaamiyaha waxay wax ka weydiiyeen qaabka ay wax u socdaan labadii xildhibaanoo meesheegta waxay isku raaceen ninka ka madaxda hogaamiyaha maamulkaas inuu yidhi aniga fulintaan madax ka ahay waxbaha iga weydiinna baarlamaan ninka iigaad ka tirsan ee la yidhaahdo gabre oo u dhashay dalka etoobiya weydiiya wixii baarlamaan ee ninkaas soomaali goormay ku heshiisay inay iigaad wax u dhisto horta waa su-aal goormay ku heshiisay inay soveranitigeeda iyo dowladnimadeeda iyo xurmadeeda u dhiibto dad shisheeye ah oo erganimo dalka ku jooga inay yidhaahdaan annaga wax dhisayna ninkaasa wax noo dhisaya inay yidhaahdaan soomaali miyay ku heshiisay halkaas khaladka ka jiro dadku arki maayaan miya
waa gartay marka xildhibaano ahaan baarlamaankii soomaaliyeed baa tihiin haddii arrintu sidaa u dhacday go-aan ahaan maxay idinla tahay in hadda wax lagu sixi karo
baarlamaanka waa shaksiyaad qof walba ra'yigiisuu ka hadlaa aniga waxaan kaala hadlay waa aniga ra'yigayga baarlamaan weynaha cid weliba ra'yigeeday dhabtaa iyo iyadaa jeedinaysa warkeeda aniga aragtidayda waxa weeye si buuxda in dib loogu noqdo baarlamaankaas oo lagu saleeyo cadaalad iyo qaynuun lagu saleeyo macnaheedu maaha waxaan ka hadlaayaan wax la dhisin laakiin waxaan bixi dhibaato keenayn in la dhisaan doonaynaa haddiise arrintu ay tahay joogjoog ciribteeda waxaa yeelan doona waxaa ka yimaada dadka hadda wax dhisay oo ku adkaysanaya khaladka iyo kuwa ugu oroleynayo oo u caleema saarayo ay ugu sarreeyaan dawladda kuwa madaxda ay ugu sarreeyaan ciribta ka timaada dadkaasa yeelan doona marka dambe waa la isweydiinayo la isuma dhaafi doono